Madbacadda daabacaadda himilo oo loogu talagalay in lagu iibiyo adeegyada aasaasiga u ah waxbarashada ayaa laga daafuray xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Adeegyada lagu iibin doono xaruntan ayaa waxaa ka mid ah buugaagta tababarada macallimiinta, buugaagta ardayda dugsiyada dhexe iyo kuwa sare, sabuuradaha, iyo qalabka wax lagu daabaco. Maamulaha xarunta, Himilo Liibaan Maxamed, ayaa raadiyo Baaruula uga warramay ujeedka loo hirgeliyay xaruntan iyo adeegyada ay qaban doonto.
ugu horreyn magaceedu waa liibaan Eh, kana ah maamulaha guud ee himilo stationer qeybtan daabacadda ah Eh, daabacaddan qeybtan eh, waxaa loo furay ama ujeedkeeda waxay ahayd in bulshooyinta ay ka xaqabtirto agab weliba oo ay ama goob waxbarasho oo ay meel kale ugu baahan lahayd in aan halkan ugu soo dhammaystirno qalib weliba ama arday ha u baahdaan buugaagtooda iyo dhanka macallimiinta qaybahooda kala duwan waxyaalaha ay isticmaalayeen qaybahooda kala duwan ayaan halkan ugu keenay si aan uga xaqabtirno inay meelo kale u aadi lahaayeen ama meelo kale ay u dalban lahaayeen Eh, guud ahaan agabka ay iibiso xaruntan waxaa ka mid ah eh, dhankaas iyo qeybaha kala duwan ee waxyaalaha ay daawacdo kale warqadaha oo kale oo qofkii imtixaanaad u kale way u daawacdaa horta oo daawacad nidaamkaas waa Eh, buugaagta qeybaheeda kala duwan way haysaa oo iskuullada loo samaa dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose Eh, waxay kaloo haysaa eh, agabka tababarada oo kale macallimiinta oo kale iyo sabuuradaha qeybaheeda kala duwan waxaasoo dhan waan haynaa oo halkan ayaa noogu soo hagaagtaan Eh, waxaan kaloon haynaa agabka si- eh, haddii aan ku laabko ku laabto agabka qeybaha tababarada macallimiinta oo kale Eh, waxaan haynaa buugaagta qeybahooda kala duwan Eh, buugga hagaha macallinka oo kale culumka sayniska buugga culumka sayniska oo kale okay buugga carabiga oo kale eh, qeybihiis kala duwan iyo buugaagta culumka culum culumta shareecada oo kale iyo buugaagta waxbarashada oo dhan ay u sugan tahay qeybaheeda kala duwan iyo buugaagta cilmi baaris cilmi baaris sidoo kale waan haynaa Eh, qeybahaas kala duwan ayaan buugaagta ka haynaa iyo waxyaalo kala duwan waa nafsadaado aad qancisay qayb ka mid ah marka himilo noogu soo hagaago saad u dhantihiin bulshada reer beledweyne Qaar ka mid ah bahda waxbarashada ayaa raadiyo Baaruula u sheegay inay ku faraxsan yihiin in xaruntan lagu soo kordhiyo Beledweyne iyagoo ka mahad celiyey.
annagoo ka mid ah eh, bahda waxbarashada magaalada beledweyne si gaara iskuullada eh, dugsiyada sare Eh, runtii marka la eego qalabka stationariga waxay noo leeyihiin ahmiyad gaar ah sababtoo ah annaga waxaan ku shaqeyno waxbarasho Eh, waxbarashaduna ama xafiis waxbarashana waxyaabaha muhiimka u ah waa qalabkii electroniga in laga heli karo printerkii iyo aaladihii printerka quseeyey sida qadii iyo afortii warqadii oo mar walba muhiim u ah maadaama goob waxbarasho warqadaha lagu shaqeyna ay u baahan yihiin daabacaad iyo xogtii oo si joogta ah u baahan in la- loo daabaco attendansigii iyo xaadirintii ardayda iyo waxyaabo fara badan oo quseeya waxbarashadii Een, dhalinyarada ku howlan ee keena qalabkaasna runtii waan ugu mahad celinaynaa
anigoo markaasi bogaadinaya ama imtixaan caaqilal caam ha noqdo ama mid kuwiis ha noqdo ama imtixaan bileed ha noqdo oo aan markaasi ku qabsano howlaheena shaqo waana xilliga ugu isticmaalka badan yahay waa xilliga imtixaanada teeramka iyo midka dhexe iyo shaqada iskuullada iyo jaamacadaha iyo markaasi tan gobolka ay u hayaanba waan ugu mahad celinaynaa waayo Xaruntan ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta iyo fududeynta agabka aasaasiga u ah waxbarashada.